mahadsanid iminkana wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dhegaystayaal ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kongo ayaa maxkamad halkaasi ku taalo waxay ku xukuntay toban sano oo xarig ah maxkamadda dimuquraadiga ah ee koongada dimuquraadiga ayaa maalintii shalay toban sano oo xabsi adag ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ninka lagu magacaabo augustis matata kadib markii lagu eedeeyey ninkan inuu boobay xoolaha caam ah iyo dhaqaale guud oo dalka lahaa xukunka ay maxkamadda ku riday ra-iisul wasaaraha matata ayaa imaanaya muddo ay baaritaano ku socdeen ninkan islamarkiina lagu tuhmay inuu duufsaday lacag gaaraysa laba boqol afartan iyo toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah islamarkaana loogu talagalay in lagu horumariyo beeraha ku yaala dalka kongo augustis matata ayaa ra-iisul wasaare ka ahaa koongada dimuquraadiga sannadihii u dhexeeyey labada kun labaiyo tobanka ilaa labada kun lix iyo tobankii xilligii uu dalkani madaxweyne ka ahaa joseph kabila matata ayaana xilligan koongada dimuquraadiga ka ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dhanka kale magaalada london ee caasimadda ingiriiska ayaa maanta waxaa ka dhacay mudaaharaadyo xooggan oo ay isku soo baxeen kumanaan dad ah oo dalbanayay inuu maamulka yuhuudda joojiyo gumaadka uu ka wado jiidda khaza dhanka kalena muujiyey siday uga soo horjeedaan kayaanka gumistaha banaanbaxayaashan ayaa sidoo kale dalbanayay in dowladda ingiriiska ay joojiso hubka ay ku daabulayso maamulka yuhuudda iyo gantaalada ay u dhoofinayso ee uu ku gumaadayo dadka marasta ah ee reer khaza sidoo kale magaalooyinka baarliin oo jarmalka ku taalo iyo madariid oo dhacda dalka sbain ayaa iyagana maanta martigeliyey dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeeday kayaanka gumaystaha dhanka kalena lagu taageerayay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin ugu dambeyntii ku dhowaad soddon askari oo ukrein ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar duqeyn oo ka dhacay ukrein iyadoo madaxweynaha ruushka uu booqasho ku tegey gobolka kursig wararka ka imaanaya dalka ukrein ayaa sheegaya in ugu yaraan lix iyo toban askari oo yukrainiyiin ah lagu dilay in ka badan toban kalena lagu dhaawacay kadib markii gantaalo ay rideen ciidamada ruushka ay ku dhaceen goob uu ka socday tababar ciidan oo ku taala gobolka sumi ee dhacda waqooyi bari ee dalka ukrein duqeyntan ayaana dhacday iyadoo taliska ciidamada yukrain uu sheegay in taliyaha xerada la weeraray shaqada laga joojiyey lana bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdada wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weerarka lagu beegsaday xero ciidan oo muhiim ah oo ay isticmaalaan ciidamada gaarka ah ee yukrain waxaana loo adeegsaday gantaal iskandar ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu beegsado hadaf mucayan ah dhanka kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa booqasho lama filaan ah ku tegey gobolka kursig halkaas oo uu kula kulmay kusimaha baarasaabka gobolka iyo mas-uuliyiinta deegaanka putin ayaana kormeeray wasaaradda tamarta nucliyerka ee kursig iyo goob laga dhisayo xarun cusub ee kursig labo wuxuuna amray in la kordhiyo tirada kooxaha miina baarista si shacabka gobolkaasi si deg deg ah loogu celiyo guryahooda duqeyntan ayuuna ruushka qaaday iyadoo xalay saqdii dhexe ay ciidamada yukrain weerar xoogan kusoo qaadeen gobollo kala duwan oo ka tirsan ruushka moscow ayaana dhankeeda shaacisay inay soo riday ku dhowaad boqol iyo soddon diyaaradood oo laga soo tuuray dhanka yukrain